بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وان اشتبهت الشهور على اسير ونحوه اجتهد وجوبا وصام فان استمر الاشكال أو وافق رمضان أو ما بعده صح وإن وافق ما قبله لم يصح wuxuu yidhi sheikhu raximah اllah wain اjtabahat الshuhuuru waa masalo waay oo masaa-isha siyaamka ka mid ah wain اjtabahat الshuhuuru hadday biluhu isku ekaadaan oo iskaga iskaga darsoomaan calaa asiirin mid la xabisay oo qafaalan wa naxwihi iyo wixii la mid ah oo la nooca ijtahada wuu dadaalayaa midkaasi xabisan wujuuban yacni wuu dadaalayaa ijtihaadkaasna waa mid waajib ku ah wasaama waana soomaya fain istamara alishkaalu hadduu ishkaalkii daa'imo oo waafaqa ramadaana ama uu ramadaan waafaqo aw maa bacdahu ama ramadaan waxa ka dambeeya ee bishii shawaala oo waafaqo saxa ay saxa siyaamu soomkii waa ansaxaya wa in waafaqa soomku hadduu waafaqo maa qablahu ramadaan wixii ka horeeyo shacbaana lam yasix ma ansaxayo soomka sheikhu halkan wuxuu uga hadlayaa mas'alo haaliban aan dhicin laakiin mararka qaar dhici karta masaladaasina waxa waaye maalan hadduu qofku yahay qof qafaalan maxbuus waay waa la xiray xabsiyada qaar waxaa laga yaabaa qofka habeen iyo maalinba inuusan kala aqoon oo waktiga lagu jiro xataa iska daa inuu bilo kala garto waxaa laga yaabaa habeenkiiyo maalinka inuu iskaga darsooma suurogala xabsiyada qaar waa dhulka hoostii waxaana laga yaabaa muddo sanawaadaba qofka inuusan iftiin arag oo wax iftiinaba laga ilaaliyo muddo dheerna uu ku jiro qofka maalan noocaasa waxaa suuragala inuu bilihii kala garo waayo ramadaan bishee waayo bisha ramadaan waxaa laga yaabaa inuu garo waayo xaaladdan oo kale siduu u soomaayo qofkaasi ilan soomka kaaga dhici maayo inaad tidhaahdo maxbuusaan ahay haddaa maxbuus tahay xataa ramadaanka waa soomaysaa haddii aadan cudurdaar acdaartii lasoo sheegay mid ka mida ama cudurdaarada sharciga mid ka mida aadan lahayn sidee qofkaasi ramadaan u soomayaa shiikhu wuxuu leeyahay biluhu hadday iskaga darsoomaan qofkii xirnaa wuu dadaalayaa oo dadaalayaa macnaheed ijtahada waxaa loola loola jeedaa ay badala aljuhda dadaaluu bixinaya dadaalka waxaa ka mid ah hadduu heli karo qof uu weydiiyo sida maalan kuwa maxaabiis xabsiga joogoo kale hadduu ka heli karo bisha la marayo si u ilaashado haddii ramadaan soo dhow yahay dadaaladay ka mid taha dadaalada waxaa ka mid ah inuu qofka maskaxdiisa dib ugu noqdo ou qiyaasto goormaa xabsigan soo gashay bishay ahayd meeqaa ka soo wareegi karta inuu maskaxdiisa dib ugu noqdo xisaabaad isku dhufto dadaal kadib waa soomayaa siduu u soomayaa dadaal kadib macnaha markuu juhdigaa bixiyo dadaalku meeluu ku dhammaanayaa sooma meeshii dadaalku kula dhammaado iyo bishii uu is yidhaahdo danniga raajixa ahay haalibka ah waa bishaasi ramadaan ayaduu soomayaa bisha uu is yidhaahdo waa ramadaan ayuu soomayaa markuu juhdiga iyo dadaalka bixiyo sidaasoona ku soconaya haddii wuxuu yidhi sheikhu marka ishkaalku uu daa'im noqdo ishkaalku hadduu sii taagnaado fa in istamara alishkaal ishkaalku waa maxay yacni qofka weli inuusan hubin bishii ramadaan ay tahay hadduu weli sii daa'imo ama uu ramadaan waafaqo ama ramadaan bisha ka dambaysa uu waafaqo saddex xaaladood ay kala tahay hadduu sii daa'imo ishkaalka ishkaalka inuu sii daa'imo maxaa keeni kara inuu xabsiga kusii jiro yacni meeshii buu ku jiraa cid u sheegaysa ugu kaalmaynaysa ogaanshihii bisha ma lahan sanawaadaa laga yaabaa inuu ku jiro idan ramadaan walba ishkaalka waa taagan yahay soo ma ramadaan walba ishkaalku waa taagan yahay markaasina ramadaan walba waa dadaalaya waana soomaya soonkiisuna waa saxiix xataa hadduu ramadaan gafo soomkiisu waa saxiix waa haddii ishkaalku uu daa'imo xaaladda labaad waxa waaye ishkaalkii waa zuulay oo wuxuu matalan ishkaalkii ku zuulay inuu xabsigii ka soo baxay kadib markuu dadkii warsadana uu yacni ogaaday ramadaan wax wakhtiga ay ahayd bishii ramadaan waa ku zuulayaa ishkaalka wuxuu kaloo ishkaalku ku zuulayaa asigoon weli la sii daynoo xabsigii ku jira in la wargeliyo loo sheego bisha ramadaan bisha ay tahay ayadoona ishkaalku waa ku zuulayaa calaa kullin qofkan markuu soomo kadib ayaa ishkaalkii zuulay ishkaalkii markuu zuulay wuxuu ogaaday bishii uu soomay inay ramadaan ahayd soonkiisu ma ansaxaya soonkii uu soomay soon ka guday ma noqday soon ka ansaxay oo ka gudmay wey maxaa yeeley bishii ramadaanay waafaqday waa alxamdu lilah ijtihaadkiisa waa asiyay ama markuu ishkaalkii zuulay kadib ayuu wuxuu ogaaday bishii uu soomay inaysan ramadaan ahayn laakiin ay tahay bishii ramadaan ka dambaysa bisha ramadaan ka dambaysa waa bishee waa shawaal bishii shawaalay noqotay soonkiisu markaana ma ansaxaya waa ansaxayaa xaaladan labaad meeqa xaaladoodaan haynaa hadda oo soomku ansaxayo saddex xaaladood haddii ishkaalku uu sii daa'imo haddii ramadaan uu waafaqo haddii ramadaan bisha ka dambaysa uu waafaqo waa saddex xaaladood soo ma saddexdaas xaaladoodba saxa buu yidhi soonkiisu waa ansaxaya haddii markuu ishkaalka zuulo kadib uu ogaado soonkiisa inuu waafaqay ramadaan bishii ka horraysa bisha ramadaan ka horraysa waa bishee waa shacbaan wuxuu ogaaday bishii uu soomay inay tahay bishii shacbaan ramadaanna uusan soomin sheikhu wuxuu leeyahay lam yasix ma ansaxay maxaa farqiga u dhexeeya labadii ka horreysay iyo middaan dambe ila labadii ka horreysay hadduu ramadaan waafaqo iyo haddii bisha ramadaan ka dambaysa uu waafaqo waa ansaxayaa buuyi laakiin bisha ka horreysa hadduu waafaqo ansixi maayo horta hadduu ramadaan waafaqo waa cadda oo nin ramadaan soomay waay inay ansaxayso waa waadix haddii bisha ramadaan ka dambaysa uu soomo oo shawaalana waxaa loo ictibaarinayaa hadda nin soon ka tegay qalleeyey waay hadduu ramadaankii soomi waayo goormuu qallayn lahaa soo bisha ka dambaysa ma aha bishii ka dambaysa uu qalleeyey qadaa baa loo ictibaarinayaa markii la leeyahay shawaal hadduu soomo waa ka ansaxaya laakiin shacbaan soonkeeda waa soonkii wakhtigiisoon la gaarin oo lasii soomay waay ramadaana waktigiisa imaan ayuu qofkan sii hormaray horumarkaasi ma ansaxayo marka maxaa laga rabaa marka inuu soo qalleeyo bishii ramadaana laga rabaa markuu ogaado in bishii uu soomay ay tahay shacbaan ramadaankiibuu soo qallaynaya ilan ka ansixi maaye wuxuu yidhi wa shardu sawmi soomka shardigiisuna anniyatu waa niyo waxaa loo shardiyaa niyada shardigaani waa shardu sixa ramadaanku ma ansaxayo ilaa biniya walimsaaku iyo in laga afhaysta weeye shardigiisa canilmufatiraati waxyaabaha afurinaya in laga afhaysto sida طacaamkii iyo sharaabkii wixii la mid a fayanwi likulli yowmin maalin walba waa u niyeysanayaa wey fayanwi waa niyeysanayaa soomkii likulli yowmin maalin walba u niyeysanayaa fain kaana fardan soomku hadduu yahay soom farad oo waajiba wajaba tacyiinuhu waxaa waajiba in la cayimo muxuu ula jeedaa in la cayimaa waajiba niyadaa lagu cayimayaa bimacnaa maalinkan aada soomaysid inay tahay maalin ramadaan oo waajiba yoomkii baad ku cayin ku cayimaysaa niyada iyo faradkii wa tabyiituhu iyo hooyashadiisa waaya niyada lagu hooyanayo min alleyli habeenkii habeenkii inuu ku seexdaa la rabaa wa akmaluhu waxaana ugu kaamilsan buu yidhi an yanwiya inuu niyeysto sowma qadin soonka berri can aadaa'i fardi ramadaan ou niyeysto inuu gudanayo fardigii ramadaan haadihi sana sanadkan inuu fardigii ramadaan gudanayo lilaahi tacaala alla dartiina uu u gudanayo saa inuu niyeystana waa sida akmalkaa buy mualifku muusan dhihin hadda niyadaasi waa lagu dhawaaqayaa niyadu waa waajib laakiin in lagu dhawaaqo waa bidca oo aad tidhaahdo nawaytu sawma qadin can adaa'i fardi ramadaan hadihi sana lilaahi caza wajal dhawaaqaasi dhawaaq sharciya ma ah waa dhawaaq bidco ah maxaa yeele nebigu calayhi salaatu wasalaam kuma dhawaaqin saxaabadiisana lagama hayo habeen walba markii maqribka laga baxo masaajidda laga naadinayana waxay naadinayaan waa bidco waay oo la isku meerinaayo oo la leeyahay waxaa la xihanaa soonkii berriyaa la xihanaa xirasho ka xirashadu niyadii ka dhacdaa wax afka ka dhaca ma ah ma jirto cibaada min alcibaadaat oo niyadeeda in lala jahraa ay sharci tahay soomka salaada zakada xajka kulli cibaadaadkao dhan niyada lalama jahro niyada maxalkeedu waa qalbiga maxalka niyadu waa qalbiga ma ahan carabka carabka in looga dhawaaqana mashruuc ma ah sheikhu raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay maalin walbaad niyeysanaysaa maalin walba in la niyeysto waa sida saxiixa bimacnaa habeen walba ayaad sii niyeysanaysaa berri inaad soomayso bacdu lfuqahaa waxay qabaan sida maalikiyadoo kale in ramadaanka dhan hal habeen la wada niyeysanayo oo waxay leeyihiin awalu ramadaan markuu ramadaan soo gelayo ayaa si guud u niyeysanaysaa bisha ramadaanka inaad soomayso taasaana kugu filan bay yidhaah laakiin sida saxiixa ah waa habeen walba qofka inuu niyeystaa laga rabaa man lam yubayit isiyaama min alleyl falaa siyaama lah qofkaan habeenkii ku hoyan soon berri uu soomayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay falaa siyaama lah wax soomna ma lahan qofkaasi marka waa in habeenkii niyada lagu seexdo laakiin see loo niyeysanaya waxaad moodaa madhabka xagga niyada inuu aada u adkeeyo adkeyntaasna dadka qaar waxay ku keentay shaki iyo waswaas oo u garan waayo qof qaab qaabkuu qofku wax u niyeysanayo waana midda keentay talafudka iyo dhawaaqa oo qofku ku dhawaaqayo mana loo baahna adkeyntaas maxaa yeelay niyadu macnaheedu waa qasdi waa casmi iyo go-aan qalbiga ka dhacaya qofkana qalbigiisa uu ku guntayo qofku hadduusan waalnayn ee habeenkii gelinkii dambe uu u soo kaco hurduu ka soo kacayaa wuxuu u soo kacayaa inuu suxuurto maxaa u soo kacayaa sababta wakhtigaan soo kicinaysa waa maxa ee wakhtigaasi oo wax u cunaayo ujeeddadu waa maxay haddii qofkaasi la yidhahdo wakhtigaan maxaa u soo kacday wuxuu leeyahay waa suxuuranayaa maxaa u suxuuranaysaa haddii la yidhaha muxuu ku jawaabayaa berri inaan soomaan rabaa idan niyada laguu sheega haddaadba ku jirtaa waa midda hurdada kaa soo kicisay niyada waa middii keentay inaad hurdada ka soo kacdo maaha wax kalood raaraadinaysood baaraysid ma aha shaykhulislaam ibnu teymiya raximah ullah wuxuu leeyahay man khatara fii qalbihi annahu saa'imun gadan faqad nawaa man khatara fii qalbihi annahu saa'imun gadan qofkii qalbigiisu ay ku soo dhacdo annahu saa'imun gadan berri inuu sooman yahay faqad nawaa qofkaasi waa niyeystay haddayba caawa niyaddaada ku soo dhacdo inaad berri soomaysid niyadu waa intaa faqad nawaa waa niyeysta qofkaas wax kaloo raadinaysid ood baarbaaraysid ood u baahan tahay ma jirto haddaad jaanibka niyada aad ku tarax tagtana markii dambe waxay kula gaaraysaa cudur la yidhaahdo waswaas inuu kugu dhaco dad badan hadda cudur kaa qaba oo hadday salaad tukanayaan waswaasay ku tukanayaan maantao dhan wuxuu aaminsan yahay salaaddu inaysan u xirmin baabkaanuu ku tarax tegay maxaa yeele wuxuu isleeyahay niyadii ma joogto weli niyadaada ma soo xaadirin markii dambe shakigay kula gelaysaa shaydaankuna waxaa markuu dareemo waa kugu ciyaaraya ciyaaruu kaa dhiganaya adoo qubaystay wuxuu ku leeyahay qubayska maadaad niyeystay maadan niyeysan qubayskii janaabadii aad ka qubaysanaysa ma niyeysan waa inaad mar labaad qubaysato markii labaad haddana wuxuu leeyahay niyadii waxbaa ku jira mar saddexaad qubays hadduu ku arko inaad jiran tahay waa kugu sii ciyaarayaa oo aada waswaas qabto tahaaradii daduu uga ciyaaray waxaad arkaysaa waad aragtay inaad laga yaabaa qof laba saacadood masquul iskaga jira cillada haysato waa maxay biyihii uu iskaga dhaqaya nijaasada ayuu sii dhaqaaya meeshaasi waxaa ka dhacaya marka tasalsul laa nihaayata lah tasalsul aan dhammaad lahayn maxaa yeeley biyihii sii dhaqaa markii biyihi uu sii dhaqo kuwii kale uu sii dhaqaya biyahan nihaaye ma leeyihin la dhaqaayo ma dhammaanayaan qoyaanku arkaba waa sii dhaqayaa qoyaanka markuu dhaqana waxaa ka waxaa ka dhalanaya qoyaan kale oo biyuhu ku dhaqay ah mar walba wuxuu aaminsanya inay nijaaso yihiin biyahaas hadhowtii wuxuu soo baxayaa asoo maryihiisa darfaha ka wada qoyan yihiin ama khamiiskuba haaf dhan uu qoyan yahay maxaa yeele maanta o dhan uu isdhaqaay waa cudur waa cudur caafimaad ma aha waxaas waa nooc waalida ka mid ah waswaas haddaa aragto fara badan waa nooc junuunka ka mid a waalidu ayadaa ilan heerara dharka in la tuurto keliya ma aha aljunuun waa funuun waa faniyo badan yahay waa un fani funuuntiisii ka mid a ibnu caqiil raximahullah waa tii hadda ka hor dhowr mar aan sheegnay qisadii ninkii shan jeer qubaystay shan jeeruu qubaystay oo wuxuu galay meel webi ah markaasuu yidhi shan jeeraan qubaystay shakiyaana iiga jira buu yidhi inaan qubaystay maxaan sameeyaa weli waa ka shakisanayo qubayskayga hadda shan jeeruu qubaystay salaad ma yani salaadayda ka warran buu oo qubayskaasi ma ku tukan karaa markaasuu yidhi adiga wax salaada laguguma lahan markaasuu yidhi maxaa dhacay wuxuu yidhi waa waalan tahay buu nabiguna wuxuu yidhi sala allahu alay slam rufica alqalamu can halaad walmajnuun xataa yafiiqa ka midaba marka adiga wuxuu yidhi salaadba laguguma laha nin waalanata nin fiyowmati nin shan jeer qubaystay weli shakisan shakigaas inta badan maxaa keenaya niyadoo tashadud badan lagu sameeyo salaadda markaad gurigaaga ka soo baxayso ee aada soo weyse qaadato ama aada meesha weyse qaadka masaajidka tagteed soo weyse qaadato oo salaadda aada soo gelayso maxaa ku keenay waxaa u timid waa maxay qasdi qasdiyaa ku keenay soo maahan iyo ujeedo ujeeddada waa inaad salaaddii duhuur tukatid niyadu waa midda waa middii ku keentay kusoo kaxaysa waatan kugu kaliftay inaad soo tahaaro qaadato soo weyse qaadato wax kaloo la raaraadinaya uma baahna niyada wuxuu yidhi walow akhbarahu biru'yati laylata shaki man yatiqu bihi miman laa yaqbaluhu alxaakimu min niswatin wacabiidin wasibyaanin fanawaa bina'an calaa dalika fakana minhu saxa walow akhbarahu biru'yati walow akhbarahu hadduu u sheego biru'yati riyada yacni biru'yati aragtida leylata shaki habeenka shakiga hadduu u sheego man yathiqu bihi qofuu ku kalsoon yahay miman laa yaqbaluhu alxaakimu oo ka mid ah dadka xaakimka uusan aqbalaynin shahaadadooda min niswatin oo dumar ah wa cabiidin addoommo ah wa sibyaanin iyo carruur hadday u sheegaan inay bishii ramadaan arkeen fanawaa ouna niyeysta markaa asiga binaa'an calaa daalika asigoo arrinkaa ku dhisaya aragtidii dumarka ama carruurtii ama addoommadii asigoo ku dhisaya hadduu soonkii niyeysto fa kaana minhu maalinkaasina uu ramadaan ka mid noqdo saxa ramadaanka waa ka ansaxaya fa kaana minhu ay min ramadaan yacni ramadaanka hadduu ka mid noqdo maalinkaa soonkii waa ka ansaxaya halkan sheekhu wuxuu uga hadlayaa masalo ah haddii laguu sheego in habeenkii shakiga bishii la arkay leylata shaki waa la yaqaan soo maa habeenka soddonka soo gelaysa waay yacni berrioo kalea bishii soddon tahay waa caawo oo kale habeenkaasaa waxaa la yidhi bishii waa la arkay waa laguu sheegay laakiin waxa kuu sheegay waa dad xaakimka uusan aqbalayn shahaadadoo shahaadadooda shahaadadooda ku saabsan fii ru'yati alhilaal xaakimku wax kuma dhiso dadkaasi yaa waayey xaakimka uusan shahaadadooda aqbalayn waa dumarkii qof dumara waxay tihi anaa arkay ama addoon baa wuxuu yidhi anaa arkay ama ilmo yaraa wuxuu yidhi anigaa arkay bishii haddii xaakimkii loo geeyo xaakimku waxba ku dhisi maayo oo wuxuu leeyahay dadkan shahaadadooda la aqbali maaye nin cadliya waa inuu bishii arko adiga marka qof aan xaakimku ka aqbalaynaa kuu sheegay wuxuu ku yidhi waa arkay bishii waad niyeysatay inaad berri soonto adoo ku dhisaya aragtida gabadhan ay aragtay ama uu arkay addoonka ama ilmaha yar waad soontay maalinkii la malaynayay inay soddon tahay kadibna waxaa caddaatay in maalinkaasi ay ramadaan ka mid tahay soonkaagii ma ansaxayaa maalinkaas aada soontay saxa buu yidhi sheekhu waa ansaxayaa buu yidhi maxaa yeele qofkaasi hadda maalinkii ramadaanka ku aaday dadka uu leeyahay sheekhu shahaadadooda lama aqbalayo wuxuu ku daray anniswa masaladan waa masalo la isku khilaafsan yahay aragtida bisha ramadaan ma raggay gaar ku tahay mase dumarku way la wadaagaan culamada qaar waxay qabaan qof muslim ahoo cadliya aragtidiisa in lagu kaaftoomayo muslimkaasi sawaaء kaana dakaran aw unha ama rag ha noqdo ama dhidig ha ahaado yacni ama lab iyo- lab ama dhidig labada midkuu raba ha noqdee in la aqbalayo waxayna kala saareen culummada sidaa dhahaysa ashahaada fi اlamwaal iyo ashahaada fi اlcibaadaat waxay yidhahdeen way kala duwan yihiin shaaficiyaduna ma kala duwayaan oo waxay leeyihiin sida shahaadaة اlamwaal loo shardiyey rag ayaa shahaadatu lcibaad ashahaada fi lcibaadaatna waxaa loo shardinayaa rag laakiin culamada qaar waxay leeyihiin maya waa la kala saarayaa maxaa yeelay waxay yidhahdeen ashahaada fi lcibaadaat waxaa yar oo aan naadir ah in la been abuurto markhaati beena inuu qof- qofka markhaati kaco waa naadir ilaa qof markaa dan la mooyaan maalan bishii ramadaan inuu yidhaahdo qof anigaa arkay asigoo been sheegaya ma badnaa qof inuu ku dhiirto sidaasi ma badna sababtoo ah cibaadada inta badan waa laga baqaa wax gooniyaho qofku isleeyahay dhaqaale adduunaa kaa soo gelayana ma jirto ilaa dadka inta badan waxyaabaha beenta ku ximbaara waa adduunyo jaceelay u badan tahay adduunyo ka soo gelaysana ma laha hal xaalad un bay culimmadu ka soo reebeenoo ay suuragal tahay inay dedejiso ama ay keento in la been abuurto waa haddii maalan la iclaamiyo qofkii bisha arka lacagaa la siinaya haddii la yidhaahdo ama dhaqaalaa la siinaya intaasoo lacag ah oo abaalmaraha la siinaya mid walba beenuu sheegaya suu lacagta u helo soo maa ila dadka waa ku itixaaman yihiin adduunyada laakiin haddaysan ballanqaadkaa jeedin inta badan ma badna in la been abuurto ama fi lamwaal waa meesha ugu daran ee dadku ku halaagsamaan oo laga yaabo xataa qof markiisa hore aan beentiisu badnayn markuu dhaqaalaa meeshaan ka helaysaa uu is yidhaahdo inuu been abuurto shahaada fi lamwaal waa la adkeeyey shahaada fi lcibaadaatna waxay yidhahdeen waa ka sahlantaa maxaa yeele ayada in la been abuurto ma badnaa wuxuu yidhi sheekhu waina waahu hadduu niyeysto min gayri ikhbaari axadin asoon axad u sheegin fakaana minhu wain nawaahu hadduu niyeysto min gayri ikhbaari axadin ayadoon cidna u sheegin macnaha qof u sheegta ma lahan dumar usoo sheegay iyo cid usoo sheegay midna ma jirto asaa iska niyeystay fa kaana minhu maalinkaasna wuxuu ka mid noqday ramadaan lam yasixa ma ansaxaya buu yidhi markaa ilan qofkaani ciduu ka qaatay ru'yo iyo aragti midna ma jirto asaa iska soomay asoo wuxuu arka la arag maalinkaa ka ansixi mayso sawaaun jazama niyata waxaa isku mida buu yidhi niyada inuu jasmiyo أو تردد أما إنuu تaradudo oo فaqاala uu yidhaahdo markuu taradudayo in kaana رaمaضاaن hadday beri رaمaضاan tahay faأna صاaئم waan soomanahay وإlaa haddii kale famfطir mid afuran baan ahay hadduu sidaa yidhaahdo iyo hadduu niyada jasmiyaa waa isku mid ninkaani maalinkii soddonaaduu soomayaa inuu soomo habeenkii niyeystay maxaad ku soomaysaa haddii la yidhaahdo wuxuu yidhaahday anaa iska soomaya oo yaa kuu sheegay bishii inay ta- dhalatay ama biri ay ramadaan tahay waxba ma haysto ninkii dumar u soo sheegeen xataa haddii shahaadadii dumarka la diiday fii fii ru'yati اlhilaal noocan maa wuxuuba haystaa soomahan khabar khabarii wuxuu haystaa wuxuu ku shaqo geli karo culammadu qaarna ay qabaan in lagu soomi karo laakiin ninkan aan waxba maqal addoon u soo sheegay iyo gabar u soo sheegtay iyo ciyaal u soo sheegay midna ma laha wuxuu yidhi waa iska soomayaa berri soonkiisu waxba kama jiraan xataa hadday berri ramadaan noqoto waxaa isku mida marka inuu niyeysto inuu berri soomo ou gooyo jazama niyat wuxuu ka wadaa niyadu ayuu jasmiyey ow ma gelin meesha hadday ramadaan noqoto iyo haddaysan noqon iyo midna ma dhihin ee wuxuu gooyey inuu berri soomayo niyadii waa gooyey ama waa taraduday taradudka waa sidaan shiiku hadda sheegay oo wuxuu yidhi in kaana ramadaan yacni berri hadday ramadaan tahay fa ana saa'imun s- waa soomanayo anugu wa ilaa haddii kale haddaysan ramadaan noqon fa muftirun mid afuran baan ah hadduu sidaa yidhaahay hadduu jasmiyo waa isku mid soonkiisu waxba kama jiro walow qaala hadduu yidhaahdo sababtu waa maxay soonkiisu wax uga jirin sababtu waxa waaye bishaan hadda dhammaanaysa ee soddonkeeda laga shakisan yahay waa bishee bisha ramadaan ka dambaysa miya amase waa bisha ka horeysa waa bisha ka horeysa ee shacbaan soo ma haddii maalan la yidhaahdo berri soddonkii shacbaan waayo waxaan ka shakisannahay inay kowdii ramadaan tahay iyo inay soddonkii shacbaan tahay maxaan yaqiinon haysanaa maanta yaqiintaan hayno waa maxay inaan shacbaan tahan soo ma maanta yaqiintaan hayno waa inaysan soon ahayn berina waa laga shakisan yahay shaki iyo yaqiin hadday iska hor yimaadaan labada midkee lagu dhaqmayaa yaqiintaa lagu dhaqmayaa idan ninkan waxaa la rabay inuu yaqiintii ku dhaqmo yaqiintii buu inta ka tegey ou shakigii ku dhaqmay soonkiisa waxba kama jiraan marka wax soonoo laga aqbalaya ma laha waxaa la rabay inuu yaqiintii ku camal falo yaqiintuna waa cadamu siyaam waa inaan soom jirin wey walow qaala hadduu yidhaahdo leylata halaatiina min ramadaan habeenka soddonaad ee ramadaan ka mid a hadda ramadaanaa sii baxaya ogaada tan tii hore waa ka duwantaa habeenka soddon uu yahay ramadaan habeenkaasi isagana shaki ma galaa waa galaa maalan caawa bisha ramadaan waa soddon waxaa laga shakisan yahay yacni inay soddon tahay iyo inay sagaal iyo labaatan ramadaan ku dhammaaday oo maanta uu ku egyahay shakigu waa imaanayaa soo maa soddonkaasi yoomu shaki waayo waa laga shakisan yahay habeenkii marka soddonaad ayuu wuxuu yidhi in kaana qadun min ramadaan berri hadday ramadaan ka mid tahay fa ana saa'imun anigu waan soomanahay wa ilaa haddii kale berri haddaysan ramadaan ka mid ahayn fa muftirun waan afuranahay niyadaasuu ku seexda habeenkii hadday berri ramadaan tahay inuu sooman yahay hadday ramadaan noqon weyso oo bishii shawaal awalkeeda ay noqoto maalinkii ciidda ay noqotona anigu mid afuran baan ahay fa kaana maalinkii soddonaad wuxuu ka mid noqday min ramadaana bisha ramadaan saxa soonkiisu waa ansaxaya kan muxuu ansaxayaa soonkii waa isla qaacidadii waay qaacidadii yaqiinta ahayd ninkan berri ka shakisan inuu soom yahay iyo in kale wuxuu hubaa soo ma ahan shakigaas iyo yaqiintaasi waxaa asal ah oon ku soo jirnay yaqiin aan ku soo jirna asalkii aan ku soo jirna yaqiintaa waa in la soomo asalkaasaan ku taagnaanaynaa ilaa asalka hore uga guurna aan helno oo ah yaqiin in soonkii laga baxay ninkaa marka berri soomay ee yidhi hadday ramadaan taha waan soomanahay asalkii uu ku taagan yahay hadduu soomo marka kadibna ay caddaato inay ramadaan tahay soomkiisu waa ansaxaya maxaa yeele asalkii buu baaqi ku yahay oo yaqiintii uu ku camalfalay uu ku socday wayasixu naflu biniyatin muطlaqatin qabla zawaali buy wayasixu naflu soomka tatawucaana waa ansaxayaa biniyatin muطlaqatin niyo muطlaq ah ayuu ku ansaxayaa qabla zawaali zawaalka ka hor habeenkii in lala seexdo shardi ma ah soonka tatawuca ah ee aan waajibka ahayn niyo mudlaqa waa ku ansaxay niyo mudlaqa muxuu ka wadaa soomu ramadaan waxaan soo marnay inuu yidhi waxaa waajiba tacyiinu niya soo ma waa in la cayimo yacni waa tacyiinu asiyaam kan tacyiin shardi ma ah waxaad iska niyeysan kartaa berri inaad soomayso soon sunno ah soonkaas sunnadaa wuxuu noqon karaa soonkii la soomi jiray ayaamulbiid ee saddexdaaha oo saddex maalmood laga soomi jiray bisha wuxuu noqon karaa soomu yowmi اlاثnayn wاlkhamiis khamiistii iyo isniinta soomkii la soomayey wuxuu noqon karaa soomu yowmi carafa wuxuu noqon karaa soomu yowmi caashuuraa waxaasoo dhan waxaa kaaga filan niya muطlaqa adoon cayimin ayaad waxaad iska niyeysanaysaa inaad soon sunno ah soonto niyadaasi kuma xirna mana ku qaydaysi mana cayimaysi maalin gaara ama soon gaara waa kaaga ansaxayaa soonka sunnada wuxuu kaluu kaa ansaxayaa niyadaasi ama soomkaasi qabla zawaal kii hore waxaa la lahaa waa inaad la hoyato sooma ramadaanka waa inaad habeenkii ku hoyato niyada soonka tatawuca shardi maaha inaad habeenkii niyada ku hoyato oo maalinkii baad niyeysan kartaa laakiin waxaa shardiya maalinka aad niyeysanayso inuu noqdo qabla zawaal niyadu waa inay dhacdo qabla zawaal qabla zawaal waxaa laga wadaa qoraxdu intaysan soo gaarin samada kala barkeeda ka hor macnaha gelinka horaa laga wadaa gelinka hore waa inaad niyeysato culimmadu waxay isku khilaafeen soomka tatawuca ma in habeenkii lagu seexda niyada mase way bannaan tahay maalinka inuu qofku niyeysto xaalaad seexatay kuma seexan inaad berri soomto xal waxaad seexatay yacni waad seexatay kumaadan seexanin inaad maanta soomto waagii waa kuu baryey adigoo niyeysan afur laakiin wax ma cunin shardi waxaa inaadan waxnana cunin waxnana cabin adoon waxna cunin waxna cabin ayaa maalan saddex saacoo subaxnimo ama sagaalka subaxnimo markay tahay waxaa kugu soo dhacdo maanta ama iska soontaa welina wax ma cunin halkaasaad waxaa ka niyeysatay inaad soonto soonkaasi ma ansaxayaa tatawuca ah waa la isku haystaa fuqahada qaar waxay leeyihiin soomku ama waajib ha noqdo ama mid sunnaa ha ahaade waa in habeenkii lagu hoydo waa in habeenkii lagu hoydo jumhuurulfuqahaa waxay qabaan sida sheikhu sheegay raximahullah oo ah in maalinkii la niyeysan karo laakiin shardi ay tahay qabla zawaal arrintaasina waxay u deliishadaan xadiidkii caaisha radia allahu canha oo nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam hal hal kaana cindakum hal cindakum min طacaam markuu caaisha u yimid radia allahu canha markaasay tihi laa yaa rasuula allah faqaala idan ana saa'im anigu haddaba waan soomanahay buy caaisha u yimid guriga wax cuntaa ma yaallaan buy markaasay tihi caaisha radia allahu canha maya rasuulka ilaahi guriga wax yaalla lama arko markaasuu yidhi anigu waa soomanahay marka xadiidkaasi waxaa laga qaatay markaas ka hor inuusan nebigu calayhi salaatu wasalaam ku talagelin inuu soomo laakiin markuu cunnadii waayey ayuu go'aansaday inuu soomo xadiidkaasaa loo deliishaday in maalinkii la niyeysan karo qolada diidaysana xadiidka waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen waxaa lagu ximbaarayaa nebigu markii hore u soomanaa habeenkii uu ku seexday subaxdiiba uu damca inuu afuro oo soomkii iska iska iska yacni soomkii inuu buriyo u afuro sooma bannaana qofka tadawuc soomaanaa inuu afuro waa u bannaan tahay hadduu maalan uu go'aansado inuusan soomka sii wadin nebigu wuxuu go'aansaday bay yidhaha inuusan sii wadin caaisha u yimid asoo raba inuu afuro markay tidhi cunto ma hayana nebigu wuxuu sii niyeystay inuu soomkiisa sii dhammaystirto innii idan saa'imun marka macnaheedu waxaa waaye bay yidhahdeen soomkaygan sii wadanaya sidaasuu nebiga ula jeedaa ee ulama jeedo marka inuu soomka niyeystay sida saxiixaana waa sida jumhuurtu u deliishadeen xadiidka waxaa laga qaadanayaa in maalinkii la niyeysan karo soomka tatawuca laakiin soomka ay waajib tahay in habeenka lagu baryo waa siyaamu ramadaan waa soonka waajibkaa way wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin